maamulkii bulshada deegaanka dowgaab ee koonfurta gobolka mudug iyo walaha badan ku muujiyaya xaalada caafimaad ee deegaanka ku jira maamulka deegaanka dowgaab ee gobolka mudug yana dalbaday in laku aawidhi sawbka isbitaalka deegaanka iyo helowka gargaar caafimaad oo degdege kaasoo lanfidaya bulshada deegaanka dowgaab ee koonfurta gobolka mudug annagu waxaan joognaa isbitaalkii degmada dowgaab oo deegaanku si isku tashiya uu u dhisay bilowgii oo ah saddex qol iyo barandadooda iyo masqushooda iyo daydkiio hadda qabya noo ah intaas waa deegaankaasi isku tashiya u dhisay waxaan rabnaa akhbaarteenna iyo codsigeenna in la gaarsiiyo dowladda soomaaliya iyo dowladda galmudug iyo wasaaradda caafimaadka dhammaan in isbitaalkani uu deegaanku isku tashi bilow uu u samaystay wixii dhammaystir ama dhismaha ah ama dawa aana ilaa hadda aan helin aan u baahannahay in nalala shaqeeyo waxna lala dhammaystiro sidaas baan codsanaynaa annagoo ah dhallinyaradii deegaanka dowgaabeed marka aad iyo aad saakan waxaan kasaaga codsanaynaa dowladda federaalka iyo dowladda galmudug iyo wasaaradaheeda oo iisheeg federaalka iyo galmudug labadaba iyo hay-adaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo kulli ku shuqul kale iisheeg hay-adda weliba saakan waxaan leenahay hay-adda caafimaadka ku shuqul kale inay si dhaqsiyaha uga soo gaaraan iyo wasaaradda caafimaadka intaba marka waxaan leenahay si degdega dadkaan looga soo gaaro saaka meeshaan waxaan u joognaa inaan hala isheeg cabashadana u gudbino hay-adaha samafalayaasha caafimaadka shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug iyo dadka muxsiniinta soomaaliyeed waxla baxa sidaa ujeedaan waxaan dhex taagannahay isbitaalkii deegaanka dowgaabeed waxaa ka muuqata inuu hadda hawshiisa ay qabya tahay oo isbitaalka deedkiisii dhismihiisii noo dhiman yahay sidoo kaleete waxaan codsanaynaa in laka kaabo isbitaalka qalabayntiisii iyo in loo helo hay-ad caafimaad oo isbitaalka bahalka la sheeg howlgelisa waxaan codsanaynaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug iyo tan federaalkaba inaan helno baahida caafimaad deegaanka ka jirta ciddaba hay-ad dabasho iyo wasaare intaba in loo helo meeshaan marka dad badan baa ku nool community badan baa ku nool dad ilaa toddoba kun ku dhow waa ku nool m c h ma leh oo waxa weeye xarun caafimaad ma leh oo waxa weeye ii sheeg xarun iskool ma leh oo xarun saldhig ma leh bahyo badan baa ka jira meeshaan deegaankaasna inuu saakay ii sheeg xarun muhiima saakay inay ka dhisantay waa midaas dadka deegaanka ay isku xilqaameen oo meeshay marayso oo ii sheeg ay tahay intii dadkan tabartoodaha ay marayso inay dhiseen